barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duuqnimo oo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha maarajna ay tahay labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan dhegeystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa qaar ka mid ah ardada ku nool dalka kenya oo saameyn ay ku yeesheen shaqo joojinta macallimiinta jaamacadaha mid waayo wakhti bay naga dhumiyen horta saddex bilood baa dhuntay adduun iyo akhramaad ku tirsantana garan mayno midda labaad ee, lacaga la bixiyaa jiraan oo loogu talagalay in saddexdaa bilood aan wax ku baranno lacaga ayagaa meesha iskaga xayiran yihiin howlo kale kuma qabsan karna maaragtay annagii waxaan ka noqonay dad oo iska camal la'aan ah dad jiifo oo soo kaco qaar waxaa jira oo shaqul kale ama hayninba sidoo kalena waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan himilada dhallinyarada xilliga ay ka qalinjabiyaan jaamacadaha mid ka mid a dhallinyarada jabuuti ku nool oo sheegay inuu bartay cilmi la xidhiidha saadka ayaan isna waraysan jaamacadda markii aan ah, galnay waxaana la siiyey fish een, fish de view wax la yidhaahdo oo laga buuxbuuxsado marka ahaan waxaa aniga igu weynaa oon u arkayeyna inay riyadayda ay buuxin karto waxay ahayd een, field la yidhaahdo glt waa gestion logistics
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
camaal wadnahaygii ehe boga iyo waxyaha jirka waan waantaan kugu idaa aduu waayahaydhabaada waan qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida waxaa maanta la filayaa in laba mas-uul oo sarsare oo maraykan ah ay si furan uga hadlaan wararka la xidhiidha hadalkii madaxweyne trump ee ku aadanaa in madaxweynihii isaga ka horreeyey barack obama uu basaasay dhismayaashiisa new york intii ololaha madaxtinimadu ay socotay agaasimaha hay-adda f b i james comi iyo weliba madaxa hay-adda kale ee sirdoonka qaranka n s a chief admiral michael rogers oo ah dadka ogaan kara haddii arrintani dhacday ayaa ka hor ayaa ka hor hadli doona guddida sirdoonka ee golaha kongareeska sidoo kalena waxay ka hadli doonaan faragelintii ruushka ee doorashada maraykanka ee dhacday bishii noofembar ee sanadkii hore eena dhaafay
ciidamada dalka syriya ayaa maanta weerar rogaal celisa waxa ay ku qaadeen mucaaradka ku sugan meelo ka mid ah caasimadda dalka syriya ee dimashaq kadib markii shalayto xooga mucaaradka ay weerar kelisa ay ku qaadeen goobo ay ku sugan yihiin ciidamada xukuumadda syriya oo ku yaala dhinaca waqooyiga bari ee magaalada goobjoogayaal ayaa ku soo warramaya inay arkeen dowladaha dagaalka ee xukuumadda taageeraya oo dul hahaabaya magaalada dimashaq lama suhubo inay ahaayeen kuwa ciidamada syriya ama isbahaysugooda raashiya
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dalka kenya waxaa xiliyadan dambe saameyn ku yeeshay shaqo joojin baahsan oo ay sameeyeen qaar ka mida macallimiinta jaamacadaha arrintaas ayaa saameyn xoogan ku yeelatay dhallinyarada soomaalida ee wax ka barta jaamacadaha dalka kenya wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed ayaa qaar ka mida dhallinyaradaas la sheekaystay oo warbixintan ka soo diray magaalada nairobi ardada soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha dalkani kenya ayaa ka cabanaya saameyn ballaaran oo ay ku yeesheen xirnaanshaha jaamacadaha dalkani kenya ay xirlaayeen ay xirnaayeen muddo dhan saddex bilood oo ay shaqo joojin sameeyeen macallimiinta iyo shaqaalaha eh, jaamacadaha dalkani kenya gaar ahaan magaalada nairobi qaar ka mid a ardayda soomaalida ayaan halkan kula kulmaya magacaga ii sheeg walaal magacayga waa maxamed qani qaasim xaaji daahir ayay jaamacadda dhigtaan university of nairobi jaamacadda nairobi haye bal ka waran saameynta jaamacadihii way xidhnaayeen oo haddana waxaa laleeyahay dib baa loo furayo bal saameynta ka waran ayay idinku yeelatay arrintan niyow saameynta inagu yeelatay way fara badan tahay mid waayo waqti bay naga dhumiyeen horta saddex bilood baa dhuntay adduun iyo akhra meel ku tirsantana garan mayno midda labaad ee, lacaga la bixiyaa jiraan oo loogu talagalay in saddexdaa bilood aan wax ku baranno lacaga ayagaa meesha iskaga xayir yihiin howlo kale kuma qabsan karna maaragtay annaga waxaan iska noqonay dad oo iska camal la-aan ah dad jiifo oo soo kaco qaar waxaa jira oo shaqul kale ama hayninba hurda iyo iska soo socod marka saameyn weyn bay nagu yeelatan iyo waaya meeqa bilood bay xidhnaayeen saddex bilood bay xirneed maxamed marka adiga shakhsiyan aad iska hadlay sidoo kale ma gobolka kalaad ka timid mise reer nairobi baad maani gobolka northeastern baan ka imaaday waqooyi bari haye waa kaa marka nairobi waxaad u joogtaa waxbarasho waxbarasho xoogaana xamaal xamaal loo ku jira haye marka ad sidee weeye saameynta ay kugu yeelatay adika shakhsiyan adigoo gobolka le ka yimid ah, xirnaashahan iyo shaqo joojinta ay sameeyeen shaqaaladaha iyo macalimiinta jaamacadaha walaahi waa xoogaa saameyn way ugu yeelatay horta maxaa yeele waa maskaxdii ana yara qufulantayba waxbarashadii aan soo niyeysan haddii la waayo haddii howlihii kale maku mashquulsanahay ma ogi dhinaca saameyn baa naga haystaa maxaa marka s- ujeeddada loo xiray maxaa xooga ka haysaan xogta aan ka hayno waxaa waaye inay macalimiintii qaraamo in loogu dara raadinaya wax kaloo xog oon ka hayno ma lahan haddii qaraamaha sheeganayaan wax suurtagalaya maba ahanba daruustii ama cashiradii miyay socdeen mise intii ay eh, een, shaqo joojinta lagu jiray wax socday ma jirin walaahi duruustii iyo fasalladii hurdo weyn bay iska galeen wax weynoo hadda ka socda ma jiro marka waa wakti dhammo baan ku tirin karnaa ka asaga oo bakti haye marka maxaa sameynaysaa adiga maadade aniga waxaan ku jiraa kuliyadda siyaasadda iyo xiriirada caalamiga ah haye waa kaa aad baa mahadsantahay magacaaga walaal ciise diin hilowle jalle haye ciise ka warran bal eh, ardayda ka mid ah ardayda nairobi jaamacadda nairobi aan ka mid ahay Eh, saameyn aad u ballaaran ay nagu yeelatay jaamacadda maxaa yeelay hadda aniga kasoo qaado inaan graduate garey la igu sugahaya saddex bilood dabadho dhacay ma- waxay tusinaysaa inaan graduate gareyn waay haddaad qalin jebinaysa
inaan qalin jibiya hadda la igu sugaa sanadkan marka saameynta ugu weynad oo student ahaan oo niyada kaa jibinaya waxaa waaye inaan graduate gareyn waayo aan qalin jibin waayo maxaa yeelay saddex bilood meel lagu xisaaba aanan jirinaa jirta hadda. saddexdaa bilood hadda i dhaaftay inaan qalin jibin waayo eg tahay waa muddadii ay jaamacaduhu xirnaayeen waxaa muddada saddexda bilood hadda jaamacadda xirneed waaye dib saddex bilood oo kale dib isu dhacaysaa saddex bilood hadda uu dib dhacaa maxaa yeelay waqtiga la igu sugaa inaan qalin jibiyo saddex bilood hadda dib ugu dhacay haye kuliyadee samaynaysaa adigu waxaan sameynayaa human resource haye Waa- meeqa sana soo waday
hadda digri aan suubinaya de waa sanad sanadka saddexaad aan ku jiro hadda oo dhamaystiraya waayo maxay idiin sheegeen macalimiinta iyo maamulku sababaha loo xiray jaamacadaha waaweyn ee dalka kenya
walaayo waxaan ka warhaynaa le inay maaragtay lecturaalka ay sheegayaan inay dhaqaalaha looga daro macalimiinta mushaar bay ka cabanaya macash mushaarka bay ka caawinayaan in dhaqaalaha looga daro mushaarka looga daro Eh, dowladdana ay maaragtay ay ay tusinayso inay awoodin mushaarka iyo lacagaha ay sheeganayaan waayahay marka saameynta ka shaqsiyan adiga ay kugu yeelatay maxaa nooga sheegi kartaa dee muddadii saddexda bilood ay xirnaayeen kule waa jiraan dad oo sidayda camal oo qalin jibin rabay Eh, taasaa igu weyn aniga midda kale waxaa waaye yani eh, dad waxaa iska jiraan oo xilligay jaamacadaha xirnaayeen oo maaragtay eh, gobol kale ka yimid da- nairobi eh, jaamacad lay u joogay marka da- dadku waxay ku qasabtay inaad nairobi joogto shaqana aan haynin jaamacadda inay xiran tahay marka niyajab iyo waqti kaa lumay wax walba isku imanaya waaya marka hadda maxaa laidin sheegay jaamacadihii in dib loo furay hadda warar waxaana soo gaaraa in la furi rabo eh, dib loo furaya
kuwaasi waxay ahaayeen dhalinyaro soomaali ah oo uu magaalada nairobi ku waraystay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed dhallinyaradaasna waxaa saameyn ku yeeshay jaamacadaha dalka kenya oo macalimiintooda ay waayadanba mudaharaad ama shaqo joojin ay samaynayeen laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan
haddaan dhinaca jabuutina aadno dhallinyarada xilliyada ay ku jiraan jaamacadaha waxa ay leeyihiin himilooyin iyo ahdaaf kala gedisan hase yeeshee qaar badan waxaa caqabad ku noqday marka ay jaamacadaha ay ka baxaan inaan helin fursadihii ay markaasi ku haminayeen daaha yaasiin xamud waa wiil dhallinyaro ah oo bartay cilmiga la xiriira saadka waxaana markii uu jaamacadaha ku jiray uu haystay ama uu aaminsanaabah in uu fursado shaqo oo deg dega uu heli kara hase ahaatee markii waxbarashadiisu ay dhammaatay wax badan ayaa isbedelay magacaygu waa daaha yaasiin eh, xaamud waxaan ka mid ahay dhallinyarta reer jabuuti ee ka qalin jabisay een, jaamacadda jabuuti Een, welina aan helin een, riyadoodii ahayd inay dalka shaqo ka helaan ay nolol ka samaystaan oo dee rajadooda ay halkaa kasii wadaan Een, jaamacadda markii aan ah, galnay waxaana la siiyey fiish een, fiish de vue wax la yidhaahdo oo laga buuxbuuxsado marka ahaan waxaa aniga igu weynaa oon u arkayeyna inay riyadayda ay buuxin karto waxay ahayd een, field la yidhaahdo glt waa gestion logistique logistics Een, ah, marka aan fiiriyey een, ah, iskamaan dooran un waxa ay haydna waa ta qura een- ee maanta jamhuuriyadda jabuuti dowladeedu ay xooga saartay sababtaa boorar badan baa la dhisay qaar kale een, rajadoodaa jirta in la dhisi doono aeroboraa jira een, transitkii saa darteed waxaan isidhi bal een, logistic samee si aad sida ugu fudud aada u heli karto shaqo balse tii way suurageli weyday waxaad barato dhan maskaxdaad ku haysaa meelaad ula kacdana weli ma jirto maxaa kuu qorshaysan markaa waxa ii qorshaysan inaan de iska sugo inta dee raxmaanku uu wax keena waan ku qasbanahay taa Een, wax kastiba samada kasoo dhamaadaan dhalinyarta reer jabuuti ee maanta ku nool dalka jabuuti caqabado badan baa haysta Een, waxa la yidhahda afka qalaad imika een, afrasiisko kale precarity meel buu shaqo ka yar heli shaqan isaga uun ho- xataa hooyadihiisii iyo aabihiisii kusoo daalay uu waxba uga tari karin berika maalin la eriyo uu toddobaad maxay ka shaqeeyo uu iska dhaafo showmash waa iyaduna waa caqabad kale haysta waa showmeernimo uuba iska fadhiyaaba kan precaritygaaba yar dhaama oo mar uu helaya marna uu waayaya waxaa kaloo jirta waasivite wax la yidhaha ama waaba uu kasii daranyo isagu meel unbu iska fadhiyaa oo gidaar unbay kaga hadhay lagu biiray jaaduu barto markuu ardayga ahaa ma cuni jirin jaad isagoo hadda cunaad arkaysaa laakiin markii qofkii dhalinyarada uu waxbarto een, wadankiina uu nabad yahay fursado badanna ay ka jiraan saa sheegtay hadda een, dhinaca tarinada een, dekedaha waxba la furayo Een, qofka dhalinyarada miyuu isagu la iman karin fikrad ama ra'yi isagu uu naftiisa ku dabaro oo markaa cid la kaashado Een, iyay kasoo baxaysaa een, rabitaanka inaad wax qabsato ma dowladda ku imanaysa oo ku oranaysa waxaa qabo mise aday kaasoo fulaysaa soo ma haboono inuu qofka dhalinyarada isagu uu la yimaado idea waa run Een, qofku waa inuu fikiro oo uu la yimaado mashruuc sida ay tahayna weeyaan laakiin waxaa imanaysaa mar een, fikir baa kugu dhashay fikirkii uma haysid lacag Een, aabbahaa ma hayo xoolo hooydaa ma hayso xoolo garab kale ma jiro waa inaad investment samaysid waa inaad mashruucan si u hirgalo lacag buu u baahan yahay maqaaxi baa u yar lacag baa u baahan tahay lacagtii haddaad hayn dhibteeda ayay iyaduba leedahay qofku aaminaya haddaan ji- hadduu jirin dhibteeday leedahay si uu qofkan kuu aamino waa in uu jiro qof kaa noqda gaaron matalan xaafadiina adaa weynba adigii shaqo ma haysid ciyaalkii kaa yareeraa walaalaha waa arday si aad u heshid aad u hirgeliso mashruuciina waxaad u baahan tahay lacag qof baad u tegi lacag le ama bangi ama meel ama institutionada dowladda midaad u tagtay waa inaad haysatid gaaron ninkan gaaroonka kaa noqonaya ma la huba in- in ma- ma huba adiga laftaada inaad lacagtii usoo celinaysid ma hubo saa darteed qofna waxa uu hubin mas-uuliyaddeeda isma saarayo si aad mashruuc aad u hirgelisid waa inaad lacagtii hurto ama aad ku khasaartid ama aad ku faa'iidid businesska oo caynka Een, markaa dhallinyarada jabuuti wallaahi intooda badan waa dhallinyaro samir badan way iska sugaan een, inta ay helayaan ah, fursad oo ay dee ku noloshooda ay ku dabaraan qasab ma aha inaad dee il- uu qof kasta horta ay dowladdu shaqo siiso laakiin cadaaladda ayaa dadka deeqda waa in imtixaan la maro lagu kala baxo uu qofku markaa naftiisa u canaanto oo kubadda isaga ku noqoto si uu cidba eedda dusha uga tuurin iminka wuxuu isku mashquulinayaa maalin buu noqon doonaa midaad wax isku tihiin ama inaad herkaba maxay noqon doonaa ama mid baa hadduu doono been u sheego oo kale anaa kuu dhammayn doosiye ka qaada oo dee rajo hayaa intaa waxaasoo dhan markuu imtixaan maro laba saddex u maro ee uu waayo dee dantaa ku kalifaysa inuu wax kale uu raadsado si uu noloshiisa u dabaro haddii kale halkii umuu taagnaanaya adigu hadda waxaad ka mid tahay ardada jaamacadaha dhameeyey haddaad weydo riyadaada inaad shaqo hoose qabato aduu diyaar ma u tahay shaqada aada u liidata horta kuma fikiro runtaan ka hadlayaa shaqa aada u liidata kuma fikiro meel adu ugu iska dee micro economiga soo galayso oo kale dukaan in ah, matalan maqaaxi inaad iska furato waa- waad ku qasbantahay si aad noloshaadii u maareyso ha intan dee haddeed waa iga soo gooday sababtoo ah in badan baan sugay sugay sugay laakiin haddeed dariiqaan ku dhacay Een, dhalinyaro badan waxaa jirta adig kula mid ah waxbarashadii dhameeyey hamigoodiina weli meeshuu rabay aan gaarin stresskiina u dheeryahay maxaad lahaan siin lahayd wallaahi inay stresska iska dhaafaan waa wax muhiima kow stresska sida qudha uu kaaga babaayo waa adigoo ilaahay isku xidha salaadaada iska tukada qur-aanka akhrista niyaddeeda ku dhegeysa kaasina waxa uu dhegeystayaal ahaa daaha yaasiin xaamud oo wiil dhalinya- dhallinyaro ah oo isagu bartay cilmiga la xiriira saadka waxa uu warramayay waryaheena v o a sagal siciid faarax
haatanna dhinacii heesaha haddaan dhegaystayaasha ibraahimna usoo qabanno waa heesuu ku luuqayo fanaanka dalmalyare waa heesta amaal
wanaag baan ku hayaa jacayl baan kula wadaa wax saar anigoon lahayn wariyo sheekada dadka waswaas nagu beenaye wanaag baan ku hayaa jacayl baan kula wadaa wax saar anigoon lahayn wariyo sheekada dadka waswaas nagu beeraye dhammaan iyo isweeshada qaar baa weytaynayo dhammaan iyo isweeshada qaar baa weytaynayo aynay sii kala wadaa waxyeela la doonaye amaal wadnahaygii boga iyo waxayaha jirka waan waantaan kugu idhaa aduu waayahay dhabaad waan waantaan kugu idhaa aduu waayahay dhabaad waddadiiga weecisaa wadiiqaadila martaa leyrara amaal wadnahaygiye boga iyo waxayaha jirka waan waantaan kugu idhaa aduu waayahay dhabaad waan waantaan kugu idhaa aduu waayahay dhabaad waddadiiga weecisaa wadiiqaadila martaa wareer baa igu bato waraacay markaada jiri wariyo sheekaba andho anoo gudan waajibkana wareeg low kama mudan wareer baa igu bato waraacay markaada jiri wariyo sheekaba anoo anoo gudan waajibka wareeg low kama mudan walwaal iyo ceel wardheer anoo kaa waraabiya walwaal iyo ceel wardheer anoo kaa waraabiya wadaagti daluulisa hoos baadiga weerarta jirka waan waantaan kugu idaa aduu waayahay dhabaad waan waantaan kugu idaa aduu waayahay dhabaad waddadiiga weecisa wadii qaadila warta Leylaa. amaal wadnahaygiye oga iyo waxyaha jirka waan waantaan kugu idaa aduu waayahay dhabaad waan waantaan kugu idaa aduu waayahay dhabaad waddadiiga weecisa wadii qaadila martaa
amaley wadnahaygiyey codkaas dalmaryale haddaan intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan idaacadda duhurnimada iyo aad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
haddii aan ku horeyno horyaalka sbain ee la liga kooxda barcelona ayaa laba dhibcood oo qura u soo jirsatay kooxda hogaanka hayse ee real madrid kadib markii ay xalay afar gool iyo laba ku garaacday kooxda valencia barsa ayaa aad ugu baahnayd guushan sababtoo ah toddobaadkii hore ayaa waxaa si lama filaan ah u hakisay oo laba gool iyo goolna ku garaacday naadiga deportivo goolasha ay ku badisay laba ka mid ah waxaa dhaliyey ciyaaryahan messi halka labada kale ay kala qaybsadeen suwarez iyo andrea gomes labada gool ee valencia waxaa u keenay ciyaaryahanada muniir alxadaadi iyo mangala kulamadii kale ee la liiga ee xalay iyo shalay kooxda atletic madrid waxa ay saddex gool iyo gool ku garaacday sevilla deportiva la coruna waxaa gurigeeda ku garaacday oo hal gool iyo eber dirtay kooxda seltavigo sporting gihon waxay saddex gool iyo gool uga awood sheegatay qaranada halka leganes iyo malaga ay ku kala baxeen baraajo eber iyo eber ah real madrid oo sabtidii laba gool iyo gool uga badisay kooxda atletic bilbao ayaa horyaalka sbain ku horkacaysa shan iyo lixdan dhibcood barcelona oo kusoo xigta ayaa leh saddex iyo lixdan dhibcood kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta sevilla oo leh toddoba iyo konton dhibcood dhinaca ingiriiska shalay galab iyo xalay waxaa dhacay saddex ciyaarood ciyaartii ugu xiisaha badneedna waxa ay xalay dhex martay kooxaha manchester city iyo liverpool ciyaartan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xamaasada badnaa xilli ciyaareedkan horyaalka ingiriiska labada dhinacba waxay iska khasaariyeen fursado waxaana jiray eex ay ciyaartooyda labada kooxood ka tirsadeen garsoorihii dhexdhexaadinayay michael oliver liverpool ayaa goolka la hormartay waxaana rigoore ugu dhaliyey laacibkooda qadka dhexe james milna balse waxaa berbereeyey weeraryahanka manchester city sergio aguero bareejadaasi hal iyo halka ah ayayna kusoo dhammaatay ciyaartii xiisaha lahayd ee dhex martay liverpool iyo manchester city ciyaaraha kalena tottenham waxay laba gool iyo gool uga adkaatay southampton goolasha waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanada ericson iyo del ali dhanka southampton goolka waxaa u saxiixay ciyaaryahan ward brose intii ay ciyaarta socotana waxaa ka dhaawacmay xidigooda manolo gabiodini dhanka kalena kooxda manchester united ayaa kor ugu soo kacday kaalinta shanaad kadib markii ay saddex gool iyo gool uga awood sheegatay kooxda middlesbrough goolasha united waxaa kala qaybsaday marwan filayni jese lingard iyo antonio valencia goolka keliya ee middlesbrough waxaa u saxiixay ciyaaryahan rudy gested guusha ay manchester united gaartay waxa ay ugu dambeyntii ka soo saartay kaalinta lixaad oo muddo ka badan saddex bilood ay keligood ku jireen waxaana hadda ay booska shanaad kala baxeen kooxaha arsenal iyo everton horyaalka premier leaga ingiriiska waxaa laga fujila-yahay oo weli hogaanka haysa chelsea oo loo saadaalinayo in sanadkan ay ku guulaysan doonto sabtidii ayay laba gool iyo gool uga adkaatay kooxda stoke waxaana hadda ay toban dhibcood ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee tottenham iyada oo leh sagaal iyo lixdan dhibcood tottenham oo kaalinta labaad ku jirta ayaa leh sagaal iyo konton dhibcood booska saddexaadna waxaa ku jirta manchester city oo leh toddoba iyo konton dhibcood dhinaca horyaalka talyaaniga ee seria aada haddii aan aadno kooxda yuventus ayaa guul ay si qalqiil ah ku keentay kasoo hoyday kooxda samdoria oo ay ugu soo badisay gool iyo waxba goolka guusha waxaa madax ugu dheliyay ciyaaryahan huan quadrado guushaasi ayaa kaga dhigan inay siddeed dhibcood ka sarreyso hadda kooxda kaalinta labaad ku jirta ee roma oo xalay saddex gool iyo gool uga awood sheegatay naadiga sasuwolo roma goolasha waxaa u kala dheliyay ciyaaryahanada aadan jako maxamed saalax iyo leonardo baredes naaboli oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxay saddex gool iyo laba ku dharbaaxday imboli laba ka mid ah goolasha waxaa u dheliyey ciyaaryahan lorenzo insigne dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
waa hagaaga waxaan markana dib ugu noqonaynaa dhankii muusiga iyo heesaha annagoo heestan idin soo qabanay
duunkud yahay jacaylku iyo roob soo iftiimaye adduunkud yahay jacaylku iyo roob soo iftiimaye goyna soo cabaaray anigu waan u yeedhi lahayo allaha aan ka bar'i lahayo haddaan soo mar odhan lahaa gooyna soo abbaaray anigu waan u yeedhi lahayo allaha aan ka bar'i lahayo haddaan soo mar odhan lahaa markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugada ibaday markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugada ibaday haddana kama eed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa dana kama eed baxee sidii sidii gololka ree ayaan ku admeeraya anigu cawa
codkaas maxamed biikeena wuxuu gebageba u yahay idaacadda iyadii duhurnimo ay si wada jir idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anoo ismaaciil xuseen farjara tan iyo intaynu idaacadda afarta kulmin waxda ka tegina sidaas intu maqal dambe xiise leh waan iska hubo ammaantaada daad og tahay jacaylka waan iska hubo ammaantaada uniyo baayuma qabeen haddaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhu may qaban kareen uniyo bahyuma qabeen adaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhu may qaban kareen